waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali tan iyo toddobaadkaynu ka soo gudubnay waxaa magaalooyinka muqdisho caasimadda dalka soomaaliya iyo magaalada baydhabe ee fariisinka kumeel gaarka u ah maamulka la magac baxay koonfur galbeed ee soomaaliya ka dhacay qaraxyo iyo weeraro ismiidaamin u badnaa oo ay dad aad u fara badan ku geeriyoodeen halka tiro kale oo dhaawacyo kala gedisan oo qaarkood aad u cuslaa halkaasi uu ka dhacay weeraro hoobiyaal loo adeegsaday ayaa toddobaadkii hore lala eegtay xaafado aad ugu dhowdhow xarunta madaxtooyada villa soomaaliya gaar ahaan degmooyinka holowdaag iyo warta nabadda waxaana ugu yaraan halkaasi ku geeriyooday ilaa iyo shan ruux oo hal qoys u badnaa halka tiro tubaneeyo gaariyana ay ku dhaawacmeen habeennimadii jimcihii ay ku beegnay todobilaatanka bisha februari ayaa qarax aad u xoog badani oo loo adeegsaday gaari nooca xamuulka lala eegtay albaabka hotelka s y l ee dhowr tallaabo u jirta xarunta madaxtooyada villa soomaaliya waxaana qaraxaasi oo xooggiisa laga maqlay degmooyin aad uga fogfog halka dhacay oo qaybisa degmooyinka waaberi iyo xamarweyne islamarkaana uu geystay khasaare tubaneeyo dhimasho iyo labaatameeyo ka badan dhaawacyo soo gaaray iyo sidoo kale burbur hantiyadeed dhinaca kale laba weerar qaraxyo aad u xoog badan oo mid ka mid a gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey loo adeegsaday ayaa gelgelay goob shacad aad u fara badan ay ku sugnaayeen magaalada baydhabe xarunta gobolkaasi ba'y gaar ahaan maqaayada waaweyn oo faras magaalaha magaaladaasi ku taalla halkaasina waxaa ku geeriyooday ilaa iyo afartan ruux dad gaaraya halka tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa markii dambe isagu dhaawacyada ku booqday isbitaalka baydhabo waxa uu b b c da u sheegay inay ka xun yihiin dhibaatada halkaasi ka dhacday oo uu ku eedeeyey xarakada shabaab waxaana uu qiray inay aad u adag tahay in ruux soomaaliya oo haddana isqarxinaya misena shacabka ku dhex jira laga hortago laakiin ay wadaan siduu yidhi dadaalo inta karaankooda inna lilahi wa inna ilay raajicuun meeshaan naftooda heligayaal ayaa dad ka heligeen oo dhibaato badan u geysteen baabuurna wuu isqarxiyey qof asiga suun ku xirayana wuu isqarxiyey marka iyagana waa isheligeen ummadiina waa heligeen marka waa ka tacsiyeynaynaa dadka dhintay ilaahay u naxariiso inta dhaawacanteen allaha caafiyo waxaana dee habeen walbana daba taaganyihiin dhaawacu hadda kulle ilaa iyo soddon iyo toddoba waaye ilaahay waxaan ugu baryaynaa in ilaahay u fududeeyo dee caalamka iyo dowladda soomaaliyeed iyo caalamka iyo shacabweynaha soomaaliyeed qaybihiisa kala duwanba waxaan weydiisanaynaa kaalmo sidii ummadaan loogu soo kaalmayna looga soo gurman lahaa anagana dhinaceygana waa dadaalaynaa shacabkana waa u taasiyeynaynaa walahi wixii dadaala waa jiraan laakiin qof soomaaliya oo suun u xirayna de horta qof walba meel kasta si loogu dabagalo loo qabto ay dhib badan tahay laakiin dadaal badan baa jiro waana la dadaalaya dee maalin walbana dee adduunka o dhan waa ka dhacaa laakiin waxa uun hadda jira qof suun isku soo xiray oo adiga kula midka oo afka af kugula hadlaayo oo jismi ku eg waa iska dhib badan tahay laakiin dadaal ma yara insha allah qaar ka mid a dadkii dhaawacyadooda aadka u cuslaayeen ayaa loo soo qaaday magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya walow tiro ka mid a ay diyaaradda dhexdeedii ku geeriyoodeen xarakada shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi lagu qaaday maqaayadaha ku yaala magaalada baydhabo iyadana sababtay ku bartilmeysadeen ay ku sheegeen inay fariisin u ahayd saraakiil ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xarakada shabaab ayaa weerarkan oo kale waxay ka fuliyeen mid ka mid ah maqaayadaha iminka ay weerareen bishii deseembar sannadii laba kun iyo afar iyo toban markaasoo ay ku dhinteen dad ka badan toban ruux in ka badan ay ku dhaawacmeen maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen inta badan dadkii ka dambeeyey qaraxyadaasi gelgelay magaalada baydhabo wasiirka maleeshiyaadka ee hubka dhigista maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xasan maxamed xuseen eelay ayaa warbaahinta u sheegay inay gacanta ku hayaan inta badan dadkii soo abaabulay qaraxyadaasi islamarkaana la hayo siduu yidhi goobihii lagu soo diyaariyey qaraxyadaasi ka dhacay magaalada baydhabo waxaana uu sheegay inay sharciga la tiigsan doonaan inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan leenahay inta dhibantay allah u naxariisto cidda dhaawacantay inta dhaawacantayna waxaan leenahay ilaahay ha bogsiyo gacan ka hardaran dhibaatadaas geysatay waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed baan sabr iyo imaan inuu ilaahay siiyo gaar ahaan koonfur galbeed ciddi cid ka dhimatay iyo ciddi cid ka dhaawacantay waxaan leenahay sabr iyo imaan allah idinka siiyo waa mahadsan tahay waxaa ku jiray wasiir ku-xigeenka oo kadhigistay dhaqancelinta maleeshiyaadka wuxuu ku sugnaa maqaayada qarax uu ka dhacay horteeduu shaah iyo wax midna inuu ka adayaan qiyaasa meeshuu joogay de magaalada magaalo amni ay ahayd wax farabalena kama taagneed asagana waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto oo jannadii fardoos ha ka waraabiyo tan kale raggii ka shaqeeyay arrimaha dhammaantoodna gacanta ayaan ku haynaa insha allahu xaqoodana waa heli doonaan shirkad waxaa jirta iska xiran ee ka shaqaysa dhibaateynta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadkan reer koonfur galbeed waxaan haynaa geerishkii hooshaas lagu soo diyaariyey raggii diyaariyey kuwii hisaamiyey intaba gacantaan ku haynaa raggii hoosha waday dhammaan in yar umaahan inta kale gacna ay ku jiraan waa la hayaa dadka dhammaantood dhibaatada wax wada horta dad soomaaliyeed oo baadiyoogay oo dhinac dulmiga u baadiyoogay waay kuwaana waa kuwii shaqada qabtay cidda haddii mar ay shaqo qabatay annaka dee waxay noo tahay cadowga unbay noo tahay wixii abaalkooda wixii xaq ay u leeyihin bay heli doonaan insha allah xaalada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa hadda degan waxaana ciidamada kala duwani ay si wadajira u sugayaan ammaanka iyadana baraha kontarooladu ammaankooda aad loo adkeeyey sida wariya halkaa ku sugan s b s u xaqiijiyey waxaana weli magaalada ka muuqata raadadkii ay ugu tageen labadii qarax ee lagu bartilmaameedsaday laba maqaaxi oo ku yaala bartamaha magaalada taasoo khasaaraha ka dhashay uu noqday kii ugu baaxadda weynaa ee magaalada baydhabo soo maraa dhinacyada ay qusayso sugidda ammaanka dalka gaar ahaan caasimada muqdisho ayaa dhibaatooyinkaasi kadib yeeshay shirar degdega oo arrimahaasi looga hadlayo kulan deg dega oo heedaha ammaanka soomaaliya magaalada muqdisho ay ku qaateen islamarkaana ay goobjoog u haayeen guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaa looga hadlay qaraxyadii gelgelay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya iyo khasaarihii ay geysteen taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya cabdiraxmaan maxamed tuur yare ayaa halkaasi ka hadlay waxaana uu sheegay in amniga gobolka banaadir ay kala xisaabtami doonaan maamulka gobolka islamarkaana iyaga wax laga weydiin doono oo keliya wixii amni daro ee ka dhaca meel ka baxsan magaalada caasimada go-aanka koowaad oo ka soo baxa waxaa weeyaan gobolka banaadir inuu amnigiisa mas-uul ka noqdo asiga waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka gobolka banaadir iyo heedihiisa amniga magaaladan amnigeeda cidnaha ku halaynina adduunka kale magaalooyinkii magaalooyinka amnigiisa amnigooda waxaa ka mas-uula dadka maamulka ka iyo heedaha amnigeeda raacsan adduunka qaabka amniga loo sugo magaalooyinka in hadda kadib loo sugo oo maamulkii degmadii maxaa yeele waxaa kala maqnaa xogtii iyo boodii iyo maamulkii oo shacabka ku xidhan ayaa hadda ka hor kala maqnaa shirkan amba kulankaani ujeeddo in laysku xidho kii xogta haayoo nabad sugidda ah kii awoodda haayay ciidan oo booliiska ah maamulkii degmada oo shacabka ku xidhnaa oo ilaalaan ku xidhnaa markay wada kulmaan oo guddiga amniga degmada uu samaysmo oo guddiga amniga laanta uu samaysmo waana samaysan yihiin hadda naftooda maaha inay samaysnayn laakiin kuwaas baa hadda kadib lagula xisaabtami doonaa waxaan leenahay marka maamulka gobolka banaadir annaga waxaan u joognaa caawin inaan idin caawinno inaan ciidamada idin tababarno inaan idiin qalabayno taliya nabadsugo taliya booliis hadda kadib waxay raacdaysan doonaan cadowga saakow iyo meeshii la dhihi jiray meelaha ay joogaan baan aadi doonaa annaga gobolkan amnigiisana dadka ka madaxa ayaa wax laga weydii doonaa annagana meelaha ay waddanka uga harsan yihiin maamulada kale dooda ayaan dhisi doonaa ciidamada kale maaragta aan ugu talagalnay nabadsuguda ka tirsan ee bannaanka aan ugu talagalna baan howlgeli doonaa militariga baan la shaqay doonaa halkaasaan u badnaa doonaa magaaladana dadkeedii baa ka shaqay doona shaqadu waa kala saarnaa doontaa annagana waxaana la soo weydiisan doonaa caawin
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali